Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray shirka madasha bini'aadantinimada Soomaaliya. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda marinta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma ayaa looga hadlayay xaaladaha la xiriira arrimaha bini'aadantinimada ee dalka iyadoo diiradda lagu saaray xaaladaha bini'aadantinimo ee hadda taagan, qiimeynta wixii qabsoomay iyo in meesha laga saaro caqabadaha ka jiro arrimaha gargaarka. Maxamuud Macalin Cabdulle Gudoomiyaha hay-adda Soodma ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan.
maanta waxaa halkaan noo qabsooma shir aada weyn oo runtii shirkaasoo arrimaha bini'aadanimada shirkan waxaa la qabtaa runtii saddexda bilood maraa la qabtaa inta badan waxaan ku qabanaa gobolada maamul goboleedyada runtii shirarkan waxay kusoo qabsameen baydhabo waxay kusoo qabsameen kismaayo hadda oon magaalada muqdisho ku qabanay dabcan waxaan uga hadlaynay xaaladaha dalka kusoo kordho xaaladaha la filan karo runtii xaaladda aan runtii maanta aan uga hadalnay u weyneed waxay aheeday in la filan karo abaar oo runtii laga baqaayo inay sanadka soo socda nagu soo aadan nagu timaado taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaargarowno in aysan intaysa abaartu imaan ilaahay hanaga hayee dadkii wixii loo qaban kara loo qabto inayse dadku aan la sugin in inta abaartu ku dhacda ay soo barakacaan taas ayay aheeday qodobka koowaad qodobka labaad waxay aheeday sidii hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah iyo dowladda soomaaliya ay u wada shaqayn lahaayeen taasoo runtii ay marmarka qaar caqabad ka timaado hay-adda sodma waxay runtii u xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka ah taasoo runtii aan runtii maanta iidan halkan uga hadlaynay waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen oo haddii ay arrintaasi caqabad ka timaado sidii loo gaarsii lahaa oo dadka u baahan loo gaarsii lahaa looga shaqeeyo dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqeyno dabcan waxaa ka soo qayb galay dowlado iyo waxaa ka soo qayb galay hay-ado internationaala dabcan kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqey doonaan dowladda soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qayb qaadan doonaan dabcan laakiin intaas marka laga tago waxaa loo bahan yahay ummadda soomaaliyeed inay isku duubnaato inaan annagu iskaalmayno inaan u diyaargarowno adduunyadu waa isbedeshay cimiladeeda inaan ka shaqaysano beerahayna inaan ka shaqaysano webiyadayna inaan runtii amniga dowladda soomaaliya ay ka shaqeynaysaa loo garab siiyo haddii kale dhibaatada laga bixi maayo shirkan oo lixdii biloodba mar la qabto islamarkaana diiradda loogu saaro arrimaha bini'aadanimada ayaa horey ugu qabsoomay magaalooyinka baydhabo iyo kismaayo